bsm اllah alxamdu lilah tnaaul ilah uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma akhrijna min dulmaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax clayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wاnshur clayna min khaza'in raxmatika ya arxam الraaximiin rabi callimna minhu ma jahilna wdakirna minhu ma nasina hijratu ahli اlbeyti waa darsigii sagaaliyo tobnaad min kitaabi nuuri lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliina sala allahu calayhi wasalam hijratu ahli lbeyt dadkii ahlubeytka ahaa hijradoodii weeye ay maka ka hijroodeen madiine u hijroodeen walama istaqara markuu sugnaaday nebigu calayhi asalaatu wasalaam bilmadiinati madiinatulmunawara markuu nebigu ku sugnaaday arsala nebigu wuxuu diray zayd bna xaariata zayd binu xaariau nebigu diray iyo wa abaa raaficin nin abaa raafic la dhihi jiray ilaa makkata magaalada maka la yidhaahdo u diray liya'tiyaa say ula yimaadaan biman dadkii takhallafa haray oo min ahli nebiga ehelkiisa ahaa ilaa nebigu markii hore isagii abubakar yaa israacay dadkii nebiga ehelkiisii iyo awlaaddiisii iyo xaasaskii iyo yaa si ay u soo kaxeeyaan ayaa nebigu labadaa nin diray wa arsala wuxuu diray nebigu macahumaa labadaa nin macooda oo ku daray cabdallaahi bna urayqid ninkii la dhihi jiray waa garanaysaa cabdallaahi bna urayqid yadulluhumaa xaalow tusaya cala dariiqi waa ninkii dalyaqaanka ahaa waddadau tusayaa waddada faqadimaa waxay galeen labadii ninoo la diray faqadimaa waxay la soo galeen dheh labadii nin ee la diray waxay maka ka soo kaxeeyeen oo madiine la soo galeen bifaaimata faaima oo gabar faaima iyo wa ummi kulhuum ibnatayhi nebiga labadiisii gabdhooda calayhi asalaatu wasalaam labadaa gabdhood bay soo kaxeeyeen wasawdata xaaskiisii zawjihi nebigii xaaskiisa ahay sawda oo xaaskii nebigaana waa keeneen wa ummi aymana gabar ummu ayman la dhihi jiray oo zawji zaydin zayd xaaskiisa ahayd gabadhaasna waa la keenay ayib wabnahumaa usaama wiilkoodii usaama ahaana ilaa usaamat bnu zayd weeye moogta hooyadiisna ummu ayman wiilkoodiina waa keeneen wa ammaa zaynabu gabadhii nebigu zaynaba la dhihi jiray fa manachahaa zawjuhaa ninkii qabay baa diiday abulcaas binu rabiic la dhihi jiraa manciyey ninkaasaan weli islaamin gabadhii nebigana qaba baa wuxuu yidhi madiine aadi mays tegi mays wa kharaja maca aljamiici waxaa dadkaa la sheegay macooda soo baxay cabdullaahi bnu abibakar baa waxa uu la soo baxay biummi ruumaan ummu ruumaan waa xaaskii abubakar sidiiq weeyaan ayuu la soo baxa ayib zawji abihi aabbihii xaaskiisa ahayd ilaa xaasaskii waa kala duwanaayeen moogta caaisha iyo asmaa isku bah ma ahayn wa caa'ishata caa'ishana wuu la soo baxay ukhtihii walaashii ahayd wa asmaa asmana waa la soo baxay zawji zubayr bni lcawaam saxaabigii zubayr binu cawaam la dhihi jiray xaaskiisii oo asmaa ina abubakar sidiiq ah cabdullahi binu zubayr hooyada weeye ayay soo kaxeeyeen wa kaanad gabadhan asmaa'a waxay ahayd xaamilan gabar xaamilo ah oo yaa xaamilo ah bibnihaa wiilkeedii bay xambaarsa macnaa xaamilo ku ahayd cabdilaahi cabdullaahi binu zubayr bay uurkaysa lahayd waayo cabdulaahi ibnu zubayr ayay uurkiisa lahayd ayb cabdulaahi bnu zubayr marka hadda hooyadiis waa asmaa asmaana waa in abubakar sidiiq radia allaahu canhaa wa ardaaha gabadhaa weeyaan ayb asmaa bint abi bakar asidiiq gabadhaa weeyaan waxaa marka wada waxay cabdulaahi uurkiisay lahayd wa huwa cabdulaahi awalu mawluudin mid la dhalay kii u horreeyey wey lilmuhaajiriinana loo dhalay bilmadiinatina loogu dhalay nimankii muhaajiriin markay maka madiine aadeen war nimankaani waa nimanaan carruur u dhalan oo dacayad baa la fidiyey xaaladoodu caadi maaha oo waxbaa la fidiyey ilmihii kowaad oo aad hadde waxa weeyaan loogu farxay oo muhaajiriin u dhashay ayuu ahaa ninka la yidhaahdo cabdulaahi cabdulaahigaas cabdulahi bn zubayr zubayr binu cawaam hooyadiisna waa garanas waa asma horta ninkaa horeoo gabadha nebiga diiday wuu islaami doonaaye ninkaas gabadhii way la jidhay ilaa isagii beder dadkii lagu qafaashay buu ku jira gabadhii nebigu qabay dagaalku soo raacay xagga gaalada koow nebiguna waa iska mannays fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaan iska tag baa la yidhi laakiin howlaa loo sheegay gabadhaydii soo dirboo nebigu ku yidhi calayhi salaatusalaam gabadhaydii waa inaan soo dirdho isna waa fuliyey nebigu waagi dambe waa ammaane wuxuu yidhi ninkaas waa nala xidhiday waa noo run sheegay waa ballan buu qaaday waa dhabeeyey waa dee asxaabi buu noqday marka haddaba qofkii koowaad oo muhaajiriin loo dhalay waa saxaabigaas cabdullaahi binu zubayr binu cawaam qofkii koowaad oo ansaar loo dhalay bacda alhijra inta asxaabtu soo hijroodeen ansaar qof u dhashay kii u horreeyeyna annucmaan binu bashiir buu ahaa annucmaan binu bashiir meel ku xariiqo saxaabigaasaa la yidhaahdaa waa asilada timaada marar badanoo siirada wax layska weydiinayo iyo tartamada iyo xilliyada qaar dayib taas halkaas ayay madhay xumma almadiina magaalada madiine la yidhaahdo qandhadeeda weeye qandho iyo xumad xumad waa la yaqaanaa xuma waa xuma waa dee tadaakhul luqatayn bay iska noqotay waa luqadeenna waa iska xumad baa la yidhaahdaa carabigiina waa sidaas luqadeennu dee ereyadaa tirada badan oo soomaaliga ku jira magaalada madiine la yidhaahdo waxa weeye hawadeedu say ahayd iyo xumadeeda weeye walam yakun muusan ahayn hawaa'ulmadiinati magaalada madiine la yidhaahdo hawadeedu fi lbad'i bilowgii horeba muwaafiqan mid waafaqsan lilmuhaajiriina dadkii muhaajiriinta ahaa oo min ahli maka ah muhaajiriintii reer makaada oo meesha aan joogi jirin daltabyay ku noqotay waxay ku noqotay meel aysan garanayn hawadeeda ayay ku noqotay fa asaaba waxaa asiibay kaiiran in tiro badan oo minhum iyagii ka mid a alxummaa qandho qandhaa ku dhacday in badan oo iyagiiya qandhaa ku dhacday wa kaana rasuulullaahi nebi maxamedna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yacuuduhum kii soo boqdo de marka qof xanuunsado weliba dadkaa isku xirnaydeen oo diinta iskugu xirnaydeen yaa nebigii baaba soo booqanaya asxaabtiisa isagoo khayru khalqillaahi wey afdalu lkhalqi cala alidlaaq nabiyuna muxamed famil can ishiqaaq waxaa weeyaan nebi maxamed calayhi salatu salaam khalqigaa ugu fadli badan baa soo booqanaya falammaa shakow markay u sheegteen ilayhi nebiga alamra amarkii iyo arrinkii markay u sheegteen iyo xanuunka meesha ku haya qaala wuxuu yidhi dadkaadaan waxba haysan xoolaha wadan soo hijrooday ilaahay dartiiya daacadda ah yaa meeshiina ku xanuunsaday qaala nebi wuxuu yidhi allaahumma allahayow xabibna jeclaysii ilaynaa annaga ilaahayowna jeclaysii almadiinata magaalada madiina la yidhaahdo ilaahayowna jeclaysii kamaa xababta saa noo jeclaysiisay ilaynaa hanaga xagganaga makata magaalada maka la yidhaahdo saa noo jeclaysiisay iyo waashada mid kasii daranba iyo waashada si kasii daran jacayl kasii daran yaa jacaylkii maka iyo ka badanba ilaahu noogu tuur magaalada madiina waa meeshii dee macqilulislaam diinta waa saldhiggii islaamka ilaahowna jeclaysi madiinaha de halkaasaa qofkasa ku fadhiyaa se u jecel yahay labadaba waa jecelna waay tanna ducada asgaarka ay sii wadataa taasna ducadii nebi ibraahim bay wadataa wa baarik lana ilaahayow noo barakee fii muddihaa madiina mudkeeda koombada wax lagu miisa maarata ujeedkuna birta maahee waa waxa lagu miisayo yaa raashinka koombada raashinkaayoo madiina la beego barakaa la socota wa fii saacihaa daaradkeedana ilaahu noo barake halka saacoo la beego barakadiisoo wataa meelaha kale koombadooda iyo saacoodu dadousan ku filnaadeen baa halkaa nin yar markay saas loogu barakeeyo oo faraahu gashaan waa iska barakoobaysaa waa iska badanaysaa waa iska waa deeqaysaa waa lagu duceeyey wanqul ilaahayow rar meel baa ducada loo sii socdaa moogta waa la cabta saxaabadii waxay dhaheen arrintaasan haysa xanuun baa meesha ka qaada wanqul ilaahayow rar buu yidhi nebigu wabaa ahaa xanuunkeedana ilaljuxfati meesha juxfa la yidhaahdo ilaahayo u rar ilaahayow xanuunkaa naga rar ha meel kale ilaah u rartaa maa ducada ku jidha ya meelaha gaalada iyo meel markaa belaayaa joogtay meesha deganayd hadda magaalada islaam degan yaha weeyaan ilaahayow waxa weeyaan muslimiinna ha ku rarin xaggaa u rar meel kaleo kuwa balaaya deganaa yahuudiyo waa arki doonaa ilaahayow halkaa u rar fastajaaba allaahu ilaahay baa isla markiiba ajiibay jalla wacala dacwatahu ilaahay nebiga tugmadiis ducadiis wacasha almuhaajiruuna muhaajiriinna waa noolaadeen fi lmadiinati magaalada madiina bisalaamin nabadgelyo nabad baa meesha ka dhacday caafimaad dabayl caafimaad ya dabayl caafimaad baa ilaahay ku tuuro juxfa ma taqaanaa hiya qaryatun calaa bucdi kilomitran min maka kilomitr bay maka ujidaa waa miiqaadka hadda reer shaam xaggaa iyo shaam yaa waddamadaas ardushaam dowlado dhan bay hadda noqotay dadka ka yimaada miiqaadkooda weeye kaana bihal yahuud yahuud baa deganaan jira meesha marka waa halaagsameen xanuunkii baa de iyaga waa baabi'een juxfa lafteeda tuuladii waa kharaabtay miiqaadka ahlshaam hadda wuxuu u guuray iyo reer masar iyo meel ku dhow magaalada oo raabiq la yidhahdo raabiq caan ah sacuudiga waay halkaasaa laga dhigay ayib sheikhan oo maajid alxamawigu wuxuu qoray kitaab la yidhahdo daliil اlxaaji wاlmuctamari wاlmuctamiri wاzaa'iri waa cajo badan oo takhdiidkii iyo sawiradii iyo magaalooyinkii iyo maamkii iyo kilomitirkii iyo waxaasoo dhan baa la caddaynaya ayib kan laftiisa hadda u siirada tacliiq buu ku leeyahay kitaabka nuurulyaqiinka waxa weeyaan kitaab cajo badan weeye marka magaaladii hadda waa meel islaam laakiin dadka meesha degan waxaa laga sheegaa haddii ducadaaba hore maadaama ay jirtay qofku noocun wuxuun dareemo haa kuwaa nugu lahaa gaariga muraayadaha iyo iska dallacnaa calalaqal in hargab kugu dhaco markaa maraysid ama wax la mid a dee dadka meesha degan annagu ma naqaani waddanka magaalada waxa wey hadda sacuudiga ka mid ahoo waa kaas maka intaa u jidha weeye moogta waa kaas marka raabiq ba hadda meeshii magac la magacaabayba hadda lama deganee meeshaan raabiq la yidhaahdo oo u dhow abbaarna u jidha baa hadda lagana xirtaa camiranna waka ducadaani waa horraysa ayib waa iyadii dee saxaabadu inta qandhoodeen oo meesha ku xanuunsadeen oo abuubakar markii qandhadu ku dhacdo hadda ragga ugu weynaa markii la dhaho see baa tahay baydkii bukhaariga ku yaallay kullu mri'in musabaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi buu akhrin jiray baydkaas ku dhawaaqi jiray marka ragga kalena saasoo kale iyo siyaalo u dhowdhow waxyaalahaasaa meesha ka dhacay ninkii la dhihi jira bilaal markii qandhadu ka fuqdo codka kor u qaadi jira halaa layta shicri hal abiitanna leyla yana waa bukhaariga yad ku taal biwaadin waxawli idkhirun wajaliilu waxaa jacaylka waxa kusoo dhacaya alla yaa maka jooga yaa buurtii hebel ahayd iyo buurtii hebel ahayd xagga iyo xagga iga muuqdaan wahal aridan yowman miyaaha majinna yaa marku aroora biyihii majinna wahal yabduwan lii shaamatun shaama iyo haddii mar ii daahiri lahaaye baladaw fiirso saxaabadu siyaalaha iska ahaayeen ilaahay ducadii waa aqbalayo hawadii madiina iyo ciiddeedii caafimaad bay noqoto koow nolosheedii iyo deganaanshaheedii heer saray noqoto xataa inna man aqaama bihaa yejidu qofka ku negi magaalada madiina wuxuu ka helayaa ciiddeeda iyo derbiyadeeda raa'ixatan dayibatan buu yidhi kitaabkan sharaxa udug wanaagsan qofka ilaahay u ururinayo laa takaadu tuujadu fii hayriha aadan sigayn meel kaloo adduunka ka mid inaad ka hesho madiinatulmunawara calaa saakiniha afdal asalaati waasalaam waaya taasina wata sidii baa madiina marka loo jeceliy way u caja badanta mancu lmustadcafiina kuwii mustadcafiinta ahaa mancintii loo diiday min alhijrati inay hijroodaan oo ay ma garanaysaa ay tagaan loo diiday taas baa halkan looga hadlayaa mustadcafiin waa dadkii la taag daraysanayay wey min alhijra loo diiday wa manaca way diideen mushrikuu makkata magaalada maka la yidhaahdo gaaladeedii bacdan qayb oo min almuslimiina waxay u diideen can ilhijrati inay hijroodaan waxabasuuhum wayba xabxabiseen wacadabuuhum wayba jir dileen minhum waxaa ka mid ahaa raggaasaa loo galay alwaliid bin اlwaliid wacayaash binu abi rabiica wa hishaam bin اlcaas raggaasaa ka mid ah ragga ayaa ka mid ah oo loo diiday meesha yaa u diidaya kuwii beladaahee meesha joogtay joogay ayaa u diidaya waa garanaysaa nebiga ducadiisa calayh اsalaatu wasalaam markuu salaadda samic allahu liman xamidahu dhaho allaahuma anjil weliida min alweliid ilaahu ninkaa badbaadi wasalamata bna ciyaash wacayaash bna abi rabiica wlmustadcafiina min almu'miniin ducaduu ku dari jira nebigu ilaahu allahuma shdud wad'ataka calaa mudara ilaahu reer mudar qabashadaada ku adkee wajcalhaa calayhim dushooda yeel siniina ka sinii yuusuf sannado sannadihii nebi yuusuf oo kale ah dusha ilaahu ka saar ducadaasaa ka mid ahay baladawfirs ayib taasina waat waxaa la leeyahay ninka abujahal la dhihi jiray iyo walaalkii isxaari binu hishaam ninkan waa islaami doonaa xaarifkii magaalada madiinay soo galeen ninka cayaash la yidhahdaa lala hadlo xagga hooyay walaala ka ahaayeen ilma adeerna waa ahayn xagga dhalashada waxaa lagu yidhi hooyadaa neder waxay ku gashay madaxeeda inaysan dhaqin shanla inaysan timaha taabsiin qorax inaysan har ka gelin ilaa aad u timaaddo adiguna diinta hadda aad soo gashay waaba diinta sheegta waalidka in loo baarinimo sameeyo orod noqo hooyadaa u noqo rabbigaa orod ku caabud sida madiinaha ugu caabudaysa xaggii u noqo naftiisii baa dabacday waa u rumeeyey ballan adag buu ka qaaday inaysan dhibaataynayn haddou raaco sida cumar baa u naseexeeyado xoolahayga barkood baan ku siinayaa waa diil wuu raaca markay magaaladii laga baxay bay garbaduubu xireen boqol jeedal bay ku dhufteen makay la galeen isagoo figaysan reer makoow waxay ku dhaheen idinkuna kuwa sufahadiinaa idinka raacay muxamed saasoo kale u gala saasoo kale u gala markii isagii maka la keena isagii baa qoraxda la dhiga hooyadiis waxay ku dhaaratay inuu diintu galay ka noqdo maaha inaan laga furin xarigaasaa loo geysay markii nebigu marka dambe oo hijiroodo madiine tagay waa ragga uu qunuudka ku darayo ilaahay raggii noocaasa meesha uga soo tegay yaa qunuudka salaada subax weliidkan ma taqaanaa weliid ibnu lweliid khaalid bin weliid buu la dhashay ragga waa inaad la socoto waaye maalintii bederga wuxuu la socday gaalada dadkii la qafaashay buu ku jiray wuu islaamay hijrada markuu damcayna waa la xabisa waay hawshu sidaasay ahayd qisooyinku way iska dheerdheer yihiine is casharka kaa baajine iskaga soo dhaaf fa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa yadcuu lahum kii u duceeya fii salaati salaadiisuu nabigu ugu ducayn jiray wahaadaa midkaasna ma ujeedaa aslulqunuuti qunuudka asalkiisii weeyaan waa qunuudka asalkiisi qunuudka la qunuudaya maarata asalkiisi waa kaa waqad xasala waana xasilay qunuudku fii awqaatin mukhtalifatin xilliyo kala duduwan iyo wa maxaalla meelo oo fi salaad salaada dhexdeeda mukhtalifatin kala duwan iskhilaafsan meelo kala duduwan baa qunuud ku dhacay salaada dhexdeeda fa kaana wuxuu ahaan jiray qunuudku mar fii witri lcishaai cishaha witrigiisa qunuudku waa ahaada wa salaati subxi salaada subaxna waa ahaada qunuudka oo bacda rukuuci wa qablahu ah salaada subax markaa rukuucday ka bacdi allahuma hadina ama intaadan rukuucin labadaba waa ku soo aroora farawaa wuxuu wariyey kullu saxaabiyin saxaabi dhammaantii maa ra'ahu wuxuu arkay rag waxay arkeen qabla rukuuc ragna waxay arkeen bacda rukuuc wa haadaa kaasina sababu ikhtilaafil a'immati a'immada iskhilaafkeeda sababkeeda weeye fii makaanilqunuuti qunuudka makaankiisa ay isku khilaafeen saxaabadii warisay baa kala duwan a'immadii dambe iyo madaahibtiina way kala raaceen a'immaa qabta intaan la rukuucin ka hor in la qunuudo salaada subax kuwana intii la rukuucay ka bacdi sida imaamu shaafici oo kale wa calaa kullin qunuudka adila ku soo aroordhay waay waxaad tegaysaa kutubta masaaniidda iyo axaadiidta ila saxiixa soo aroordhay lto meesha halkaan lagu baxfinaya hadda maaha ayb asana lula sanadkii u horeeyey weeyaan tanna waa sanadkii u horeeyey oo hijrada wey binaa lmasjid masaajidka dhisidiisii masaajidkii nebiga calayhi salatu wasalaam uma sharaca wuxuu gudagalay calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed wuxuu gudagalay fii binaa'i masjidihi masaajidkiisii dhisitaankiisa ayuu gudagalay fii mabraki naaqatihi hashiisa makaanu fadhigeedana laga dhiso amaama maxillati bani maalik ibni najaarin reer bani maalik binu najaar xaafadoodii macnaha hortooda wa kaana maxalluhu maxalkiisu wuxuu ahaa mirbadan masaajidka booskiisa waxaa meel mirbadaho uudaho goof ah oo litamri timirta u ahaatay meelsha timirta lagu soo uruusho yemliku waxaa lahaa booskaasna khulaamaani laba wiil labadaasoo yatiimaani agoomma ahaa labadaasoo fii xijiri ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara uu mas-uulka yahay hadda markaan dambe agoon ma ahayn wax booska laga gadanayee markii horey ahaayeen iyo ma ahayn markaan lafteeda waa laga gadan waayo xaalku saasoo ah deedna maxaa dhacay fa dacaa wuxuu u yeedhay ninkii ascad ahaa maya fa dacaa wuxuu u yeedhay alghulaamayni buu u yeedhay nebigu wasaawamahumaa waa la gorgortamay bilmirbadi booskaan iga gadabayr liyatakidahu inuu ka yeelo masjida faqaalaha waxay dhaheen bal iskaba dhaaf inaan kaa gadnay nahabhu waanu kuu hibaynaynaa laka adiga yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waanu ku siinaynaa lacag maxaan ku falaynaa faabaa waa diiday calayh sala sl nebigu an yaqbala inuu ka aqbalo an yaqbalahu inuu ka aqbalo booska minhumaa labadoodan hibatan hibe ahaan bale ibtaacahum minhumaa nebigu waa ka gata waayo toban diinaar baa laga baxshay abubakar buu yidhi u tiri lacagta kani wuxuu leeyahay ku sifaynta yatiim lagu sifeeyey waa bictibaari maa kaana awal bay agoon ahaan jireen niman wiilal agoon agoonta meesheeda laska dhayo hadda dadka waa weynaaday moogta waa wiilashii agoon ba ay ahaan jireen markii hore waaye haddana agoonnimadii waa dhaafeen waa rag waaweyn wa kaana waxa ahaa fiihi makaankaas qubuurun qubuur oo lilmushrikiina gaalo qabriyaal gaala ku yaalla booska wa bacdu xufarin godad iyo wa naqlin geetimireedyo boholo iyo godad iyo waxbaa ku yaallay fa amara nebigu wuxuu amray bilqubuuri qubuurta in macnaha waaya la qufoo fanubisha waa laga qufay meesha wa bilxufari godadkiina in la simo fasuwiyat waa la simay wa binaqli geediina in la jiro faqudaca waa la jira mid kasta ficilka ka dambeeya ficil la mid a hore usoo dhigaysaa taas waa iska garanaysa uma amara nebigu wuxuu amray biitikhaadi labini dhoobo in la sameeyo fatukida waa la sameeyey jajuur dhoobo wa sharacuu waxay gudagaleen fil binaa'i dhisid ayay gudagaleen bihi masaajidka ay dhisaan dhoobadii lagu dhiso iyo dhagax iyo waxa wajacaluu waxay ka dhigeen cidaadatayilbaabi albaabka labadiisa fidqo macnaha labada derbi albaabku qabsanayo min alxijaarati dhagax baa laga dhigay ilainta kale waa waa dhir eh wasaqafuuhu waxay saanqaaf masaajidka uga dhigeen biljariidi laantimireed wa jucilad waxaa laga dhigay umaduhu tiirarkiisa min juduuri naqli geetimireedka tiirarkeeda walaa yaziidu irtifaacuhu irtifaaciisu waa yahay kama ziyaasanayn can ilqaamati qof jooggiis ilaa qaliilan wax yar mooyaane madaxa wax yar buu ka sarreeyey waay waqad camila fiihi waqad camila waxaa ka shaqeeyey camal falay fiihi masaajidka dhisidiisa rasuulullahi nabi maxamed sal sl binafsihi buu uga shaqeeyey nebigu inta halkaa u fadhiisay shaqeeya ma dhihine sida dadka qaar hadda sameeyaane hadda adiga culimaha xataa iyo markii shaqa la qabanayo wax allaal waxaa qaban kadhid waa inaad dhinacaada ka gasho yaa nebigu halkaasuu ka bilaabo shiikhaa marka masaajidka la dhisayo waa inuu shaqadiisa dhinac ka galo waaya dhagax wax ka keeno haddii qof la aasayo shaqada wuxuu ka qaban kara ka qabto wixii la qaban karo waa inaa qabatay khayrka adiga adiguba waa u baahanta waay liyuraqiba almuslimiina muslimiinta inuu jeclaysiiyo fil camali camalka inuu nebigu jeclaysiiyo shaqada wax uga qabto wasaaruu waxay ahaadeen saxaabadu yartajizuuna kuwa baxrurajazaynaya baxrurajas waa buxuurta gabayga baxar ka mid a kan ugu jilicsan weeye ugu dhibyar waaya kutub badan baa lagu alif baxrurajas baa la qaadaya gabay baa la tirinaya wey wahuwa nebiguna yaquulu wuxuu lahaa macahu macooda markay gabayga tirinayaan allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira farxam ilansaara walmuhaajira allaahuma allah yow laa khayra wax khayra ma jiraan ilaa khayru laakhira aakhira khayrkeeda mooyaan haddaa haysaan allaahuma ina alajra yaa ajrulaakhira yana waa jidhaa farxamil ansaar ansaar ilaahu raxmad walmuhaajira nimankaa shaqaynaya wey ilaahu labadan qolo ansaar iyo muhaajiriin ilaahu naxariis waaye dee baydkan maaragtay gaba reer ansaareeda awal tirisaa la yidhi nebigu gabayada ma qaadi jirin waa waa soo deliishan jiri yaa insha iyo inshaad baa jira nebigu ma curin jirin laakiin waa kusoo halqabsan jiri gabadhaas baa tirisada waxaa ka mid ahayd markay sii dhammaynaysay wacaafihi min xarri naarin saacira fainaha likaafirin wakaafira baydkaasaa ka mid ahaa wacaafihim ilaahu raggan ka shaafi ka ilaali min xarri naari naar kulaylkee saaciratin hurays naarta naarta yaa kursan ee khatarka saacirada sacirada ilaahu ka badbaadi fainahaa naartaasi bay tihi likaafirin nin gaal ah iyo wakaafiratin gabar gaalada loogu talagalay kuwan mayaa ilaahu ka badbaadi bat fainahaa likaafirin wakaafira wa jucilad waxaa la yeelay qiblatulmasjidi masaajidka qibladiisa fii shimaalih dhanka bidixda ah ilaa bayt lmaqdis xaggaay baytulmaqdis baa markaa loo tukanayaa wa jucila lahu waxaa masaajidka loo yeelay alaaata abwaabin saddex albaab uma xusibat arduhu dhulkiisibaa la qururuxeeyey qururux shaygasoo guryaha daydkooda laguma shubo qururux baa meeshii la keenay macnaha weeyaan qururux ayaa meeshii la keenay labadaa wiiloo meesha laga gadayna sahal iyo suhayl baa la dhihi jiray ilmo camar bay ahayn baa la waayo haddaba u fiirso waxaa jidhay saddex meesha quruurux baa dee roobkii markuu yimaado meesha dhooqay noqonaysaa quruurux baa la dhiga masaaski lianna almadara ilaa waatan roobka kaana waxaa qad afara fiihi mid saameeyey fa amara calayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu amray bixasbihi quruuruxintiisa walam yusayan almasjidu looma qurxin bifurushin yaa roogag firaashyo xataa walaa bilxusuri xataa dirmo falagooyin aan la dhigin iska daa roogage yaa dirmo cawana lama dhigin wa buniya waa la dhisay bijaanibihi masaajidka dhinaciisa xijrataani laba qowladood laba guri baa laga dhisay masaajidka dhinaciisa waa tabti waa meeshii waa sideedii ixdaahumaa midood lisawda binti zamca xaaskii nebiga baa deganayd walukhraa qowladda kalena licaa'ishata caaishaa deganayd walam yakun calayhi salatu slam nebigu ma ahayn mutasawijan mid markaas qabay hayrahumaa labadaa qayrkood idaaka waagaas ilaa khadiija waa dhimatay yaa caamigii caamulxusni loo baxshay dee abubakar markay israaceen khadiijo iyo abiaalib iyo sanadkaa oo soo madha wa kaanat alxujrataani labada qowloodoo waxay ahayn mutajaawiratayni laba ollogaya daris ah wa mulaasiqatayni laba waxay ahaayeen ku dheggan lilmasjidi masaajka calaa shakli binaa'ihi xaalay ku sugan yihiin dhismaha masaajka qaabkiisa dee waa halkaanoo saan u dhisanoo sidaanoo kale meel ula sii dhisan laba qoloo sidaa sida hadda kuwa laamiga ujeeda oo kale ah ula dhisan yihin masaajidka sabtaasi ahaayeen marka iyaguna tabtaas kale u dhisnayn masaajidka wixii lagu dhiso oo kalea lagu dhis ayib labadaa gabdhood labadaa qowladood oo ay saa u deganaayeen ayaa jiray waaya waxaa masaajidka dhinaciisa kaloo ku yaalay meel daash oo kale ah dadka fuqaradaabaa deganaan jiray waa sufadii wa fiiha meeshaas baa waxaa lagala kulmi jiray duruusulcilmi hadda waa meesha sufada si gaari u calaamasanta waa culumtaa lagu qaadan jiray halkaas asxaabu sufa iyo dadka fuqarada iyo halkaasi ma'wi iyo hoy bay u ahay waaya wasaarat alxujuuraatu qowladihii waxay noqdeen tubnaa mid la dhisaya had boqol saddexaad qol afraad xataa kullamaa yaa jaa'at zawjun markii xaas nebi timaadaba xaasaskii nebiga tii timaadaba qowlad baa loogu sii dabaxiray guryaha nebiga meesha iska raacraacay wey waay tii timaadaba qowladeeda ayaa loogu sii dabaxirayey sidaasaa dhacaysa ilaa sagaal qowladood meeshii laga dhisay xaasaskii nebiga tiradoodii intaa ahayd calayhi salaatu wasalaam bad-ul aadaani aadaanka bilowgiisi wey aadaankan la aadaanaayo waaye eedaan bay dhahan dadka qaar waa aadaan aadaankaas ma ujeedaa bilowgiisi hore wey awjab allahu ilaahay baa waajib yeelay asalaata salaada ku waajib yeelay cala almuslimiina liyakuunuu inay muslimiintu noqdaan daa'iman weligeedba mutadakiriin kuwa xusuusan cadamat alcaliyi alclaa cadamat alcaliy allaha sarreeya cadamadiisa alliha alcalaa korreeyey oo fayatabicuuna marka ay raacaan awaamirahu ilahay awaamirtiisa wayajtanibuuna ay ka dheeraadaan nawaahihi waxuu reebay walidaalika sidaa darteed buu qaala ilaahay yidhi fii muxkami kitaabihi fii suurati alcankabuut ina asalaata hadalku waa adagya salaada ma u jeedaan tanhaa waxay ka reebtaa qofka can ilfaxshaa'i iyo walmunkari xumaha iyo munkarka ayay salaadu qofka ka reebtaa weeyaan sida fiican u tukanayo munkar waa wixii sharcigu inkiray wey fuxshigana waa waxa xunxun acmaasha ayib dee markii loo sheegay dad tukado waxyaalahaan ficfiicnayna sameeya nebigu wuxuu yidhi salaadoodaa macnaa ka reebi doonto waxa weeyaan haddii salaaddiisu ka reebi lahayd salaadoodaa macnaha waxa weeyaan markay warkii gaaraan ninkii waxi waaba ka toobadkeen nin baa nebigu waxa lagu yidhi nebi allow ninka hebel la yidhahdo habeenka salaatuleylka u kaca faidaa asbax waagu hadduu baryana sariqa dadku xadaa habeenkiina salaatuleylka ku jiraa inahu sayanhaahu maa yaquul waxa uu ku tukanayaa ka nahyin doona qaala alhayami fii majmac zawaa kitaabka kitaab weyn wuxuu yidhi rijaaluhu rijaalu saxiix waa ragga wariyey waa raggii saxiix weeyaan salaadaadu waa inay salaad hagaagsan tahay laakiin qofku markuu tukado masaajid ka baxo hadduu balaayo ka shaqaynayo iyo shar waxay daliilu noqonaysaa in salaadiisu aysan habboonayn wajacala afdala salaati salaad midda ugu fadli badan wuxuu rabbi ka yeelay maa kaana jamaacatan jamaaco wixii ahaada liyatadaakara almuslimuuna waaya muslimiintu waaya inay isxusuusiyaan waa mudaakaroodaan bacduhum barkood bacdan barka kale fii shu'uunihim shacniyaashooda inay isxusuusiyaan iyo waxtiyaajaatihim dana xaajooyinkooda wayuqawu inay xoojiyaan rawaabid alulfati isku dunmidda rawaabidda isku xihaysa iyo walibtixaadi midoobidda baynahum dhexdooda wamataaxaana markuu soo dhowaado waqtu salaati falaabudda waxaa laga maarmaana min camalin shaqo oo yunabihulhaafila kan halmaansan baraarujinaya waxaa la rabaa salaadda markay soo dhowaato shaqa in la qabto shaqadaasna qofkan salaadda halmaansanaa ay baraarug u noqoto wakaa waa la addimaya waa in la dhaho marka waagaa addin ma jirin hore wayudakiru waa yunabihuulhaafila wayudakiru saahi kan saahigaana xusuusinaya camalkaas xataa yakuuna alijtimaacu ijtimaacu ilaah ka noqdo caamman mid guud ahaaneed fa'tamara nabiyu sala allahu alay sl nebigu wuxuu la tashaday maca asaxaabati fii maa yafcalu lidalika arrinkaa wuxuu u sameeya maxaan samaynaa yaa garanaya wax aan ummadda ogeysiis uga dhigno dadka isku keena faqaala bacduhum waxay dhaheen narfacu raayatan calan baan taagaynaa idaa xaana waqtu salaati salaada waqtigoodu markuu soo dhowaado liyaraahanaasu dadku inay arkaan calankaa babbanaya haa masaajidka korkiis meelahaas baanu mar ka taagaynaa calan calankaa ha babbado waxa weeyaan dadku ha arkaan ha yimaadaan salaada falam yardow daalika arrinkaa kumay raali noqon war suurtagal maale liannahaa calanku laa tufiidu ma faa'iidaynayso annaaima kan hurda walal qaafila kan halmaansan nin hurda macalan buu indhaha ku arkaya nin halmaansanse macalan baa la hadlaya war waxaa lii dadku inay isku yimaadaan bal rabi waxba u tirmaya calan talaa socota meesha waqaala aakharuuna kuwa kale waxay dhaheen nushcilu naaran dab baan shidaynaa calaa murtaficin meel sarraysa mid murtafica oo minal min alhidaab buuraha ka mida taag meel taagan ayaannu dab ka shidaynaa wahwahda ah la soo raaca yaqiica falam yuqbal aydan ra'yigaasna lama aqbalin wa ashaara aakharuuna kuwo kale waxay ishaareen bibuuqin buuqii iyo firimbigii wa huwa buuqu maa kaanat ilyahuudu yahuuddu waxay ahayd way tastacmilu tii u isticmaasha lisalaatihim lisalawaatihim salaadahooda yahuuddu buuq waxa la yidhaahda bay ka dhiiqdhiiqsiiyaan kaasoo kale aan ku qaylinaa la yidhi fakarihaw rasuula nebi maxamed baa kaasna nacay sal l sl leannahu nebigu lam yakun muusan ahayn yuxibbu mid jecel taqliid alyahuudi yahuud garba tabsigeeda fii camalin maa shaqadkii ahba wax camalaba in lagu raaco ma jeclay nebigu yahuud wa ashaara bacdum qaarkood waxay ishaareen binaaquus naaquus waa firimbi kale wahuwa maa weeyaan yastacmiluhu nasaara nasaaradu isticmaalaan kirishtanka waa kiniisadooda ka qayli waya adduunka haddaa madhay fakarihahu rasuulu nebigu waa nacay kaas sal alla alay slam ayada wa ashaara bacdum qaarkood waxay ishaareen binidaa'i dhawaaq fayaquumu bacdunaasi baa kacaya idaa xaanati salaatu markay soo dhowaato wayunaadii biha salaadu dadka ugu yeerin faqubila haada ra'yu ra'yigaasaa la aqbalay ahlan wasahlan baa layidhi asalaatuljaamica baana waagi hore liiji wa kaana axadulmunaadiina ragga dhawaaqa mid ka mida wuxuu ahaa cabdullaahi binu zayd alansaari ninkaan ninbay isku magac yihiin ninkaani waa ninkii aadaanka ku riyooday raggii aadaanka ku riyoodoo ka mid yihi axaadiidta iyo markaad aragtaan siiradii baan haddana maraynaa waa isla socdaan siirada iyo axaadiid meel kale lagama keenin fa baynamaa waqti huwa isagu ninkaani bayna annaa'imi walyaqdaan mid soo jeeda iyo mid u hurda oo u dhexeeya maxay ka dhigan tahay xaalad macnaha dhinacna qofku waa ka hurdaa dhinacna dareenkiisi baa jooga id carada lahu shaksun qof baa usoo banbaxay wa qaala wuxuu yidhi qofkii u yimid allah ucallimuka ma waanan ku barayn kelimaatin taquuluha aad ku qowshay cinda salaati cinda nidaa'i markaa dhawaaqaysa bisalaati waraadheh adigu wax kale hadda dadka salaadda ugu yeedhaaye ma kuu sheegnaa ereya aad dhahdi markaa salaadda dadka ugu yeeris qaala wuxuu yidhi balaa inaadan ii sheegin ma iska dhaafa iiba sheeg faqaala lahu wuxuu ku yidhi qul waxaa dhahdaa allaahu akbar allaahu akbaru aadaanku in badan dadku waa adbow laxniyo badan baa soo gala mu'adiniin badan oo adduunkaa markaa maraysa iyo waddanka markaa dhex maraysa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waa mid labaad allaahu akbar allaahu akbar waa mid saddexaad waxaas degti baa ka hadlaysa mogta aadaanka keliya laba jeer dheh watashahad tawxiidkana ku dhawaaq maratayn waa xaggii intii ilaahay qiridiisa intii rasuulka uma qul waxaa dhahdaa xaya cala asalaati maratayn uma qul waxaa dhahdaa xaya cala alfalaax maratayn uma kabir rabbaka rabbigaa weyne maratayn allahu akbar allahu akbartii dambe weye mogta uma qul waxaa dhahdaa laa ilaaha ila allah sidaa dheh laa ilaahadaas iyaysan alif kaa raacin markaa ku dhawaaqaysa waaya ilaahada hore waaya ila allah iyana weeyaan ilaa allah maaha falama sayqada markuu soo baraarugay saxaabigii tawajaha ila nebiy nebiga xaggiisa usoo dhaqaa waay sala allahu caley wasalam khudbooyinka jumcada la akhriya iyo aadaanka iyo waxyaalaha aad in la yskaga taqhriiriyo oo la yskaga taxqiiqsho u baahan wey aad iyo aad waay nebigu u yimi wa akhbarahu wuxuu u sheegay khabara ru'yaahu ru'yadiisii warkeedii faqaala wuxuu yidhi innahaa la ru'yaa xaqin nebigu wuxuu yidhi waa manaam xaq ah uma qaala wuxuu ku yidhi laqin daalika bilaalan orod bilaal bar wixii lagu baray manaamka wixii lagu baray orod bilaal noo bar fa innahu bilaal andaa isagaa yaa kaa qurux iyo dherarba badan sawtan codka minka xaggaada bilaal kaana cod macaan kaana cod dheere isagu ha noogu adimee orod bilaal noo bar hebel baa kaaga ron haddii laga yidhaahdo ee arrinta hebel noogu sheega adigu waa taqaanaaye waxba dhibsan mayse ya adigu waa taqaanaaye laakiin hebel hebel macnaha waa hawshaas ku fiican ee noo bar xataa adigu isagu maba yaqaan adigu noo bar isagaas hawsha qabanaya waa in la qabta hawsha muhiimaddu ahay haa waxba dareenku geli maayo ahlan wasahlan weeye waay qofba wuxuu ku wanaagsan yaha loo dirayaa wa baynamaa wakti bilaalun yu'adinu aadaanaya id jaa'a cumar baa yimid yajuru ridaahu goys isagoo jiidaya macnaa si fiican uma soo huwan waa nin dee degdegaya qof degdegsan maa si fiican koo huwan kara faqaala wuxuu yidhi wallaahi laqad ra'aytu annagu waxaan arkay midlahu kaa ninkaas ku addimaya oo kale yaa rasuul allah anna saas kalaa lay tusay bay anigana sidoo kalaa lay tusay waay ba haddaa arrintaa u fiirso sidaasoo kalaa lay tusay bay deedna wa kaana bilaal wuxuu ahaa axadda mu'adiniihi nebiga mu'adiniintiisa midkood bilmadiinati magaalada madiina yaa ka aadaani jir walaakharuna cabdullaahi ibnu ummi maktuum ummi maktuum waa gabar wiilkeedii wey waa ninka indhoolka ramadaanka iyo aadaanka dambe isagu leeyahy wa kaana bilaal waxaa yaquulu kii dhahay u ahaa fii aadaani subxi subax markii la aadaanayo bacda xaya cala alfalaax حي على صلاة حي على الفلاح دبدد وحو ديجي جري الصلاة خير من النوم مرتين لبا كل بو ديجي وغره رسول النبي واقر صلى الله عليه وسلم على ذلك ارنكاس وا اوغل هذا النبي سنه اقرارك النبي وحو تقريريا كميده عليه الصلاه والسلام qolooyin baa waa dhex soo baxay oo aadaanka habeenkii bay waaya wax ku dari jireen waxay dhihi jireen muxammadun wacaliyun khayru lbashar bay ku addimi jireen markaasaa nin la dhihi jiray alxusein almacruuf biamiir ninkaasaa meeshays waay dowladdii waxay ahayd ninkii la dhihi jiray sayf dowla bin xamdaan saddex boqol afartan iyo toddobadii ma dhowa magaalada xalab suuriya ku taal magaalada weyn hadda culimmadu ka soo baxday waxaaba lagu dari jiray xaya calaa khayri alcamal xaya calaa sala xaya xaya calaa khayri alcamal buu ku dari kuwan shiicooyinka qaarkood baa ku addima hadda xaya calaa khayri alcamal marka dhahay wuxuu dhahay wa muxammadun wa caliyun khayru lbashar haddee yaa u dirsaday ilaa laga soo gaaray nuuridiin maxamuud markaasaa madariso weyn intuu meesha ka furay oo dad u yeeray oo culimmo u yeeray oo darsiyaal siiyey aadaankii markii la maqlay wuxuu yidhi fuqahadii badadnida waxbaray minaaradaha fuula wakhtiga aadaanka wuxuu yidhi aadaanka saxda ahay mashruuc aha dadku inay aadaanaan ha loo sheego ninkii diida ka buux calaa ra'si minaaradda ka soo tuura minaaradihii baa loogu tegay fuqahadii rag iyo xertii culimmada waxbarataa meesha dee kor baxay kor bax baa ka dhacay wixii la amrayna horey ka sameeyeen dib baa aadaankii sadiisa ugu soo noqday aadaankii sidiisii saxda ahayd buu kusoo noqday idaacadaha qaar baa markii la furay xaya calaa khayr basharkaasaan laga maqli jiray waay maya waxaan yeegayaa xaya calaa khayr camalkaas waay ilaa hadda la soco yeeso wax cusub kugu noqon wax laguu qorayo macna lagu leeyahay iska jir wa kaana wuxuu ahaa calayhi salatu wasalaam nebigu yaamuru kii amray fii fajri ramadaan bisha ramadaan aroorteeda biaadaanayni laba aadaan awaluhumaa kan hore yuuqadu bihi waxaa lagu toosiyaa alkaafiluuna kuwa qaafiliinta xataa yantabihu say ugu baraarugaan lisuxuuri suxuurta waaani aadaanka labaadna lisalaati salaada iska leh waama alaadaanu aadaan oo liljumcati fakaana awaluhu awalkiisu wuxuu ahaan jiray idaa jalasa alimaamu imaamku marka kuu fariiso cala almimbari mimbarka calaa cahdi rasul xilligii nabiga sal sl wa abi bakrin wa cumara falamaa kaana cumaan se cumaan dowladiisa markii la gaaray wakahura naasu dadkii batay imaamka hortiisana laga adimayey zaada wuxuu ziyaadiyey nidaa'an aakhara aadaan kale cala azawraa'i meel zawre la dhihi jiro suuqa xigta rawaahulbukhaariy wuxuu yidhi dadkii dabadday jiraan aadaankan imaamka markuu fariiso halkan laga addimaya khadiibka hortiisana maqli mayaane horay dabadda ka soo aadaana minaaraadan mikrafoonnadan wax lalinaya ma jiraan waay kaasuu ziyaadiyey masaajidka meel u dhow weeye suuqana xigta bukhaarigaa warinaya mogta walamaa tawallaa markuu qabsaday hishaam binu cabdulmalik akhada alaadaana aadaankiibuu qaaday alladii aadaankaasoo zaadahu cumaan cumaan ziyaadiye bizawraay aadaankii cumaan zawra ku soo kordhiyey buu soo qaaday ninkaani madaxda ah wajacalahu wuxuu yeedhay cala almanaar manaarka dushiisa manaarku xaggee manaarku waxa weeye manaaradahan hamoodin manaaradahan ma jirin meel murtaficoo sarraysa yaa kaas ha laga addimo buu yidhi aadaankii xagga suuqa xigay manaarkan dhow ha la keeno koo uma naqala alaadaana aadaankiibuu raray misnaa alladii kaasoo kaana ahaa cala almanaar kii kale oo manaarka meesha kore laga addimi jiro xiina sucuudilimaami cala almimbari imaamku markuu mimbarka fuulo kii ahaana fi lcahdil awali waagii horena beena yadahi khadiibka hortiisa u yeelo awal maxay ahayd imaamku markuu halkan fuulo baa dabadda laga addimi jiray imaamka waa yimid wey dadka dabadda kii dabadda halkan buu keena dabadda meesheediina kii zawra buu keena waxbuu kala farsameeyey fa culima bidalika arrinka hadda aan sheegnay waxaa laga gartay ana alaadaana aadaan oo filmasjidi ahaaday bayna yaday lkhadiibi khadiibka noo khudbeeya hortiisa aadaanka ah bidcatun waa bidcu axdaahaa waxaa soo cusboonaysiiyey hishaam bin cabdilmalik walaa macnaa wax macnaana uma ahan lihaada alaadaan aadaankaas liannahu nidaaun waa dhawaaq ila salaati dad loogu yeeraya salaad waman huwa fi lmasjidi qof masaajid joogana laa macnaa linidaahi in loo yeero macna kuma jiro sideeda aadaanku waa maxay salaada dadka loogu yeero qofkii kula joogay maxaa salaad looga yeeraya masaajidka uu soo galay waana kula joogaa masaajidkii gudihiisi baana la keenay masaajidkii gudihiisii baa la keena laa macnaa qof kula jooga u dhawaaqo hebelow dheh waxba macnaa kuma jiraan war salaada u kaalaya waaba kula joognaa wey waana kane hay hala yaabin waxbaa soo socde waman huwa khaarija almasjidi qofka dabadda masaajidka joogana laa yasmacu nidaa aadaanka ma maqlayo meeshaan laga addimayo idaa kaana nida mar hadduu aadaanku yahay filmasjidi masaajidka dhexdiisa haddaan halkaan wax ka akrinayno mikrofoonna uusan jirin dabadda lama maqlayo soo maa haddii laga adibana lama maqlayo dakara daalika warkaa waxaa sheegay asheekh moxamed bin xaaj fi lmadkhal kitaabka hadda ninkan waa la yaqaana waa nin caana isaga iyo kitaabkiisaba kitaabkiisana waa caan isagana waa caan ninkan waa nin weyn waa la yaqaan haddaba fiiri hadda culimmadu waxay leeyihiin horta middaan waa saasoo hadda markii tahajudyada iyo salaadaha la tukanayo iyo xataa salaadanba dad baa mikrofoonadani waxaan iska daayay sababtoo ah dadkii waa isla joogaan waa ismaqlayaan hadday ismaqlayaan intaan gudaha ah ayib salaatuleyl ama tahajud baa loo kacaya maxaa mikrofoon loogu naadinayaa dadkii intii usoo diyaargarooday way timid cid salaad loo kicinaya waajibo faralay aadaanna ma aha haye maxaa loo kicinayaa ilmaha iyo dadka jiran iyo dadka waaweyn iyo dadka aan ba laga yaaba inaysan usoo socon looma isticmaalayo waaye hadda waxaa la yidhaah sidaan hadda loo adduumo hadda khadiibka hortiisa aadaan ka socdo iyada hadda waxaa macno u yeelaya aadaankii baa baxaya adawaadkan iyo mikrofoonnadan la isticmaalaya samaacadahan baabaahinaya awalna cilladu waxay ahayd kor dabaddana laga maqli maayo qof dadkiina waa joogaan marka dadkii dabadda hadda maxaa maqashiinaya warlalyahan codlaliye kanaa maqashiinaya iska wada markaa ushaada waay waa laguu ogolya waay waa aadaankii macnaha ayib sidaadii laskaga adimaysaa qaala alxaafid fii fatxi lbaari xaafidku wuxuu leeyahay fatxulbaariga waa la yaqaana haddee fatxulbaari labaad baa jira ma ogtihiin horta laba fatxulbaari baa jira weliba fatxulbaarigan caanka ah ibnu xajar casqalaani fatxulbaari kale ka horreeyey fatxulbaari kale ayaa ka horreeyey laakiin lama dhammaystirin kaas waama maa axdaa naas buu yidhi ibnu xajarkuna fatxulbaariga dadku waxay soo darisiiyeen qabla aljumcati jumcada ka hor oo min adducaa'i ilaaha jumcada in dadka loogu yeeraa bidikri dikri jumcadii baa salaad marka soo dhowdahay daakiraad dikri baa lagu dhawaaqay wasalaati cala nabi sal nabigaa lagu sallinaya fa huwa kaas buu yidhi ibnu xajarku fii bacdi lbilaadi magaalooyinka qaarkood buu ka jiraa waddamada qaar duuna bacdin qaarna kama jiro waitibaacu salafi saalixi salafkiisu banaayo la raacaana awlaa wanaag badan salafu saalixa in lagu raaco masaladaas ayaa fiican aadaankaas ha loogu yeero fatxulbaari ibni xajar mujalladka labaad saddex boqol sagaashan iyo afar buu masaladaa ku qoraya waaya manaa waxay ka dhigan tahay waa dhibaato iyo waa waxaa dhihi maynee wadamada qaarna way ka jirnaa qaarna kama jirna laakiin sidii horeo jidhay oo macruufkaada in la raaco baa habboon facluma min dalika kullihi warkaan soo akhriyo dhan dhammaantii waxa laga garta war haddii lagu cashar lagu siiyo waxbaa laga gartaa moogta annagay qornay baaba ka garanay kule waxaas waxaa laga garta hadda laga fahmay ana sunnata rasuulillahi nebi moxamed sunnadiisu sal ly slam fii aadaani ljumca jumcada aadaankeedu annahu kaana inuu ahaa idaa jalasa markuu fadhiiso cala almimbari mimbarka markuu ku fadhiiso adana muadinuhu nebiga muadinkiisu inuu aadaani jiray cala almanaar meesha sare faida intahat ilkhudbatu khudbadu markay dhammaatona uqiimatu salaatu salaada la aqimi jiray laba aadaan ma jirin wey waaga wamaa cadaa daalika waxaa wixii ka soo haray fakulluhu ibtidaacun wax gadaa laga keenay wey nebigu ma ogeyn wey ama aliqaamatu aqimiddu weeye dacwatu waa yeerid lisalaati baa dadka loogu yeeraa filmasjid aqimiddu maaha de inkastoo hadda korna laga maqlay aqimiddu maaha dadka dibadda wax loogu talagalay dadkii masaajidka soo ajiiboo yimid baa la sheegaya haye waa loo kacay salaaddii wey faqad ikhtalafat riwaayaat riwaayaatku waxay isku khilaafeen fii nasiha aqimidda alfaadeeda caddaynteeda farawaaha waxa wuxuu wariyey moxamed binu idriis ma taqaanaan ashaaficiy waa imaam shaafici magaciisa moxamed binu idriis balka wuu wariyey mufradatan hal hal kelima iyado ah ilaa lafda qad qaamat salaad mooyaane fa mathnaa waa laba jeer iyado mathna iyado waa laba labo waa labo day allahu akbar allahu akbar taa hore mooyaane iyo qad qaamat salaad inta kale hal hal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah xaya cala salaah xaya cala alfalax taa dambe laba jeer qad qaamat salaad allahu akbar allahu akbar iyana waa laa ilaaha ila allah warawaaha maalik binu anasina ma garanaysaan yaa waa imaam maalik waaya waa imaamu shaafici shiikhiisi imaamu daar ilhijra baa la yidhaahdaa isaguna waa saaxiibu muwada muwada imaamu maalik isaguna wuu wariyey mufradatan kullaha iyadoo xabad xabada wuxuu yidhi gebigeedaba allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah xataa qad qaamat hal mar warawaaha abu xaniifa waa wariyey annucmaan mathnaa labalabo kullaha dhammaan isaguna wuxuu yidhi meel kasta labaha ka dhiga labalaba ka dhiga isana halkaasino aimada hadde waa wuxuu yidhi kana garle kana garle waxa way adilada markii laisla dhex tago oo waxay kala deliishanayaan la arko madab kasta masaa'ishiisa waa taqriirinaya yahuudu lmadiinati magaalada madiine la yidhaahdo yahuuddoodii haadaa ifham haadaa horta warkii hore ila garo fahan wa kama ibtala allahu ilaahay soo uu itixaamay almuslimiina muslimiinta soo u jirabay fii makkata bimushrikii qurayshin quraysh gaaladeedii sidii loogu itixaamay baa ibtalaahum ilaahay ku itixaamay muslimiinta fi lmadiinati madiinana biyahuudihaa yahuuddeedii baa lagu itixaamay yahuud madiine joogta wahum yahuuddaasi banuu qaynuqaac waa qabiil wa qurayda waa qabiil kale wanadiir waa qabiil kale saddexdaa qolaa lagu itixaamay kuwii madiine tegey fa innahum raggaas qabaa'ilkaas adharuu waxay muujiyeen alcadaawata collaytan iyo walbaqdaa nicib xasadan xasad liajlis min cindi anfusihim ka ahaaday min bacdi ma tabayana lahum intuu u caddaaday annahu nebigu alxaqu bay colaad xaasidnimadu waa balaayo ilahay baan ka maangal waay xaasidnimadu waa balaayo waana ilahay waa laga magalaa camalka qofkay ibir ka dhigtaa ya yaakulu lxasad camalka saalixu cunaya kamaa taakulu naaru lxadab sida dabku u cuno waxa weeyaan xabada waxay dhahaan meelo qarqarana waa jiraane shaydaan iyo waxaas baa intaasoo rati soo rarayoo mid xasadku ku soo raray oo mid wuxuu ku soo raray dhaarta beenta ah oo mid wuxuu ku soo raray marka mid boqolaa furatay bay dhaheen mid boqolo buu ka gatay marka wuxuu yidhi intuu soo raray dameere iyo maaqaan ruuxay u saarnaayeen weelaa war qori jiray buu wuxuu yidhi yaa iga gadanaya badeecadan marka dumarka mid buu ka gada koow tujaarta iyo ganacsatadana mid buu ka gada way culimmadana midbuu xasidkuu ka gaday baa leeyihi waay qolaba midbuu ka gaday baa leeyihi waa kuwa xun haddee dadka ganacsi wanaagsan iyo dumar wanaagsan iyo culimo wanaagsan waa buux waa budh ee waxa weeyaan inta xun waa dad badan oo xun baa jira wey kuwaa diinta hore diida yahuud iyo nasaari wadaadadooda nebi maxamed inay rumeeyaan nebi maxamed baa waxaa ka indhasaabay xasid qur-aankaa sheegaya ya baqyan baynahum waxaas waa wax soo jiray wey waa wax inkaaran ilahay baan ka magangalay marka diintu waa isla socotaa weligaad wixii la sheegabaa inta la arko waa hal dhahaa haddii ummad hore laga sheegay haddii ummad joogtaba laga sheegay alla ilaah adigu takhliye iyo taxliye samee midna iska nadiifi wixii xun wixii wanaagsanna isku sifee haa weligaa diintu cid adiga kaa baxsanoo meelaha joogtoo kale la hadli mayso adigaan akhrinaya unbay kula hadli haa wax kastoo xun iska jir wax kastoo wanaagsan ogow waayo ilaahay naga badbaasho sifaadka xunxun iyo balaayada iyo xasadka iyo sharka ilaahu naga badbaadi ayib wa kaanuu waxay ahaayeen qabla majii'i rasuuli nebi moxamed imaatinkiisii ka hor yahuuddu waxay ahaayeen sala allahu alay waslam tanagu imaan yastaftixuuna kuwa ku gargaar dalba calalmushrikiina gaalada dusheeda oo min alcarabi gaalada carbeed mushrikiinta carbeed waxay kaga gargaar dalbi jireen idaa shabat ilxarbu dagaalku markau qarxo dagaalkaasoo bayna alfariiqayni laba qola dhex dhacay laba qole hadday dagaalaan ya oo mushrikiintii iyo qolo kaloo yahuuda kuwaan yahuudaaye waxay gargaar ku dalbi jireen binabiyin baa ku xihaysaa yastaftixuuna ku xidhay binabiyin bay ku gargaar dalbi jireen nebigaasoo yubcadu la soo saari doono nebigaasoo qad qaruba zamaanu wakhtigiisu dhowaaday ilaahu nebigaas la soo diri doono aan taariikhda ku hayna iyo towraad yaa nebigaas imaan doona noogaga hiili kuwa maanta aan dagaalka kula jirno ilaa nebigaasa ilahay agtii sharaf ku leh qur-aankuna waa kuu sheegaya yastaftixuuna cala aladiina kafaruu walamaa jaaahum kitaabun min cindi illaahi musadiqun lima macahum ya wa kaanuu min qabli yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum ma carafuu bih kafaruu bihi falacnat ullaahi cala alkaafiriin waa kaa ilaahu nebigaa soo bixi doona noogaga kaalmee kuwaan hiilka naga see aan ka adkaanaa nebigaasaa sharaf badan sharaftiis iyo fadligiis waaye falamaa jaahum markuu u yimid maa carafu waxay yaqaaneen istacdama ru'asaahu madaxdoodu waxay weynaysteen an takuuna nubuwatu nubuwadu inay ahaato fii waladi ismaaciil waa xasadkii nebinimadu reer bani nebi ismaaciil tarankiisii see loo siin karaabay dheheen nebi isxaaq baa ambiyadu ka soo bixi jireen tarankiise fakafaruu waxay ka gaaloobeen bimaa anzallah ilahi wuxuu soo dejiyey baqyan wata maca annahum iyagu yarowna ay ogyihiin ana rasuulalahi nebi muxamed ana rasuul rasuulka ilaahi muxamedan ah sal allahu alay wasalam lam yaati inuusan imaan ilaa musadiqan mid rumaynaya mooyaane limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyo min kutubillaahi allatii kutubtaasoo anzalahaa ilaahay kusoo dejiyey calaa man duul sabaqahu nebiga ka horreeyo min almursaliin mubayinan xaaluu nebigu ku yahay mid caddaynaya maa afsadahu wuxuu fasahariyey attaawiilu fasir oo minhaa ka mida kutubta wixii fasir baadila la saaray baa nebigu saxaya waayo walaakinahum iyagu nabaduuhu way tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooda gadaashiis kaannahum laa yaclamuun wa mima caabuhu waxaa ka mida waxay ku ceebeeyeen cala alislaami naskhul axkaami waxyaalaha aflagaadhada gaalada yahuudda waxaa ka mid aha oo islaamka ay ku ceebeeyeen dacayad war waa maxay bay dhaheen xugun hadeer yaallay oo nebi lagu soo dejiyey oo rabbi keenay waxa la dhahayaa ka baxa war ka tagaay mid kalaa la keenay kan qaata waay maxay tahay wamaa darow ma oga buu yidhi sheikhu ana alqaadira allaha qaadirka alcaliima caliimkaa yaclamu inuu og yahay maa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilayhi xaggiisa alinsaanu insaanku wuxuu u baahan yahay agara wax ka badnaan badan minhum iyaga inta iyagu yaqaanaan yaa wax ka badan ilahay inuu ka og yahay qof kasto insaana wuxuu u baahan yahay fa innahu insaanku mayaalun waa mid iilasho badan biabcihi dabeicadiisa litaraqi korid inuu koro waaye taraqi inuu sameeyo qofku wuxuu rabaa inuu taraqi iyo dallacaad sameeyo dabcigiisu saasuu u iilasho badan yahi warasuulu nebi muxamedna calayh salaatu salaam wujida waa la helay baadi'a bad-in markii ugu horraysayba bayna jamaacati min alcarabi jamaaca carabeed dhexdood ummiyiina ummiyiina waxna qorin waxna akhrin laysuu calaa shayin min alictiqaadi ictiqaadaadka alilaahiyati ilaahiyada aan waxba kala socon fa kaanat alxikmatu xikmaddu waxay noqotay daaciyatan xikmaddu waxay noqotay mid daaciye ah waay mid u yeeraysa wey lian yakuuna tashriicu jidayntu inay naqaato lahum iyaga qolada carabta loo jidaynayo cala tadriiji tartiib tartiib in wax loogu jidayo lannahu maxaa yeelay low xarama allah ilahi hadduu ka xarimo calayhim kuwaas shurbal khamri khamra xarimideed cabiddeed haddii laga xarimo iyo waakla ribaa ribada cunideeda haddii laga xarimo isku mar wa amarahum oomna amro bisalaati wazakaati war tukada zakada bixiy isku mar whaakada kuwa ilaa aakhir اawaamiri inta amar diintu sheegtoo dhan dabada iskugu xir wاlmanaahi inta wax laga reebana dabada isku xir allatii taasoo jaaa biha sharcu اlislaamiyu sharciga islaamiga la yimid haddii dabada la iskugu xiri lahaa lamaa jaahu aadun qofna lamaa ajaabahu axadun qofna ma ajiibeen nebiga iyo islaamnimada oo min haaulaahi kuwaa ka mid ah kuwa annaafiratu qulubun qalbiwaashoodu didayaan almukhtalifatu ahwaa'uhum hawooyinkooduna iskhilaafsan yihiin alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa awal munqamisiina kuwa ku haftaysan hafto kuwa macnaha bukhuurtay fii kaiirin wax badan oo min alabaaiili addaaliili baadiyaal ah fa jaaahum rasuululahi nebi maxamed baa uu la yimid sal sl bilamri amarkii shayan fa shayan shayan fa shayan tartiib tartiib xataa ruwidad ilaa la layliyey cuquuluhum caqliyaashoodii wahudibat la saafi yeelay nufuusu nafsyaalkoodii wa kaanat ilaxkaamu axkaamtu waxay ahaan jirtay laa yunziluha allahu ilaahay miduusan soo dejin calayhi nebiga dushiisa ilaa caqiba alxawaadida dhacdooyinka ciribtooda mooyaane allatii xawaadidaasoo taqhtadiiha axkaamta keenaysa dhacdo axkaam u baahan markii loo baahdo baa xukunka la soo dejinaya liyakuuna taiiru saamayntu inay noqoto fi nufuusi nufuusta dhexdeeda ashadda mid darnaan badan walaakin ilyahuudu yahuudda araaduu waxay damceen halla yadilqudrati qudrada yadeeda xirideeda inay ka xidho can an tafcala inay saas samayso qudrada rabbi waay ilaa maa yashtahuuna iyagu waxay rabaan mooyaane waqad xajahum lqur'aanu qur-aanka la xujaytamay qur-aankii ashariif wanaagsanaa qur-aankaa xujeeyey bimaa shay yadullu tusaya calaa annahum iyagu yaclamuuna inay og yihiin min nufuusihim nafafyaalkooda inay ku og yihiin albucda ka fogaansho can ilxaqi ay ka fog yihiin inay is og yihiin iyaga laftooda inay xaqa ka fog yihiin fa qaala wuxuu yidhi qul in kaanad hadday ahaatay lakum idinka addaaru laakhiratu daarta dambe yahuudeey cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan min duuni innaas gaar haddaa u leedihiin daarta dambe oo janno iyo aakhira bay keligiin leedihiin fatamanawu lmowta dhimasho tamaniya in kuntum saadiqiin maxaa adduunya ku falaysaan ilaahuna dilaan jannadii horey ka galnay dhaha waay weligoodna dhihi mayaan maxaa yeelay xataa uma xatama ilaahay wuxuu gooyey jalla dikruhi cadama ijaabati inaysan ajiibidooda la'aanteeda biqowlihi uu ku gooyey walan yatamanawhu mana tamaninayaan mowd abadan weligood waa bimaa bisababi maa qadama yadiihim wallaahu aliimun biaalimiin haddau fiirso nimanka yahuudda ragaan laga tegi karin baa jira oo cadownimada nebiga meel daran ka gaaray xuyayi nin baa la dhihi jiray abuu yaasirna nin baa la dhihi jiray judayi saddexda nin waa ilmo akhdab ya adugu waxaa ka taqaanaa waay ninka xuyay bin akhdab safiya bint xuyay ha waxaa jira nin salaam bin mishkam la dhihi jiray kinaanatu binu rabiic baa jira kacab binu ashrafkii la dili jiray waaye cabdullaahi bnu suuriya waa taqaanaa isna tafsiirka inta meelood la soo qabto qisadiisa waxaa jira ibnu saluuba mukhayrikh ma taqaanaa ninkan isagu gadaalba ka islaama wa saxiiba nebigu la saaxiiba wa kaana lahu sabcu xawaai toddoba beerood bula markaasuu yidhi haddaan dhinto nebigaan u dardaarmo waxaa cadaawadda yahuudda ku keena mataqaanaa ugu darnayd markay nebiga u qaadeen waa markii aadaanka la jireeyey waxay aad u dhibsadeen waashhadu anna muxammadan rasuulullah kelimadda de carabiga la garanaya waa iska xanaaqeen nebiga magaciisa in kor loo qaada ma ogola waay qiridiisa ma ogola ilaa hadda waa necib yihiin aadaanka duwalkan dhan hadda dadkeenni jiro meel kasta meel laga adimo oo adin kor laga maqlay jira inay ku jira miyaa mood duwal carabka markii laga tagay duwal afrikada iyo ma wadamadaas waayo reer galbeedka iyo yurubiyaanka meelahaas aadaanka dee dadka iyaga soo galay baa u yaala laakiin masaajid mikrofon saar oo aadaan kor laga maqlo nin waadhowt halkan ka dhafe wuxuu yidhi intaasoo sanaa waddan ka maqlo maalintii koowaad aan ka dhoofayey aadaankii aan maqlayba aadaan kaloo aan maqlo meel aan ka maqlo dibadda igu horraysay ya ninkan mukhayriqaas beri baa anoo meelaha jooga hindiya meelahaas baa nin baa isoo weydiye wuxuu yidhi waxaa ii sheegtaa saxaabigii nebiga u dardaarmay yaa qisaduna marka inta way ka dheerta saan warmaba garanaye ya saxaabigii nebiga u dardaarmay qisaa jidhay marka dheer waa kaasa ayib falow kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa og min anfusihim naftooda annahum cala alxaqi inay ku sugan yihiin lamaa ta'akharuu kama dibdhaceen camaa duliba minhum wixii laga dalbay maca suhuulati saalanaantiisana lala qabo wa xirsihim wamaca xirsihimna lala qabo iyagoo ku dadaalkay ku dadaalayeen calaa takdiibi saadiqi lamiini saadiqulamiinka yaa beenintiis waaye oo hadday macnaha ay ogyihiin inay xaq ku sugan yihiin ilaahuna dil dhimashay tamanin lahayn waa diideen waxay ogyihiin inays xaq ku sugnayn walam yunqal lanaa nalooma soo rarin can axadin hal qof oo minhum yahuud ka mida annahu isagu tamanaa daalika dhimasho inuu tamaniyey maba ogolaba intay wax isku xirxirayaan hadda iyo intay bele gashadaan markii wax yar la sheego waxa weeyaan waaba la arkayba walow nudqan bilisaan carabka keliya hadduu doon ha ka sheegee qof dhimasho tamaniyey kaftana allah ka dhiga lama hayo yahuud waa dadka ugu nolol jecel ummadda waqad tabayana alhudaa miyaa hanuunkii baa u caddaaday liaxadi ru'asaa'i bani qaynuqaac reer bani qaynuqaac madaxdoodii nin ka mid a waa yahuud wahuwa ninkaas cabdullahi binu salaam buu aha waa ninka qur-aanka meela lagu tilmaamayo inay aayaadka isaga kusoo degeen suuratul axqaaf oo kale fa taraka hawaahu isagu hawadiisiibuu ka tegey wa aslama waa islaamay bacda an samica alqur'aana qur-aanka intuu maqlay dabadeed wa bacda an kaana alyahuud wa bacda an kaana alyahuudu maya yahuuddu intay ahaan jireen ka bacdi yacuduunahu kuwa ku tiriya min ru'asaahi madaxdooda yahuudda madaxdooday ku tirin jireen waay intay yahuud mada wa bacda an kaana alyahuudu yahuuddu intay ahaayeen yacuduunahu kuwa ku tiriya min ru'asaahi madaxdooda caddahu hadda waxay ku tiriyeen min sufahaahim kuwooda caqligaabka ah waa goorma xiinamaa balaqahu markuu soo gaaray yahuud islaamuhu ninkii inuu islaamay islaamuhu ninkii waa islaamay markay maqleen awalna madax buu ahaa sharaf leh bay waxay dhaheen waa caqligaab waa cabdulaahi binu salaam qisada waxay ahayd ma taqaanaa to islaamuhu nebigu wuxuu ku yidhi nebi allow guriga wuxuu ahaa abi ayuub abi ayuub magaciisi ma haysaan abi ayuub gurigiisi buu ahaa markaasaa ayib wuxuu yidhi nebi allow yahuuddu waxay og yihiin inaan sayidkooda ahay sayidkooda wiilkiisana inaan ahay nin boqoraa dhalay nin boqorana waa ahay ninka ugu cilmi badan baan ahay ninkii ugu cilmi badnaa wiilkiisana waa hay ayib nimankan yahuuddaa marka awal shaam bay degi jireen buktunasr nin la dhihi jira inta shaam qabsaday buu ka soo rara waa balaayo hadba meel loo halkaa loo soo rara markaasi waddankaa soo galeen madiine ay yimaadeen marka horta aan horta saasaan ah inta aniga guriga daahiisa igu qarisid oo iyagana hortaada soo fariisisid i weydiiya waxaa dhahdaa ninka cabdulaahi binu salaam yaa yaqaan maxaa yeelay innahum qowmun buhtun waa qolo barabagan badan bayr yahuud adduunka hadda waxay haysaan saxaafadiisa waa qolo bagalaayaab kuwa hadda waayo dhowta casharadii islaami wax faafinayey facebooka dad baa iskale kambani baa iskale moogta iyaga waa lagu dacweeyey waa waa laga xiray ninkii waay marka hadday ogaadaan inaan islaamayna tilmaama aan lahaynoo been abuuro brobagandaabay dusha iga saaraya waxaa ballan ka qaada haddaan anigu waxaa ku dhahda hadduu ninkaasi aniga i rumeeyo i raaco idinkuna may rumayno may raacaysaan yahuud ba u yeeray nabigu waa u yimaadeen adina halkaan ku gabaa la yidhi daaha gadaal aya rajulin fiikum ibnu salaam nin ina salaam la yidhahdo ma idinku jiraa baa la yidhi halkau fadhiyaa ka dhegaysanayaa moogta markaasay waxay dhaheen sayidunaa wabnu sayidina oo ninkaas waa reerka ninka u duuban weeye boqor boqor dhalay dheh wa aclamunaa wabnu aclamina caalimkanagi caalimkanagi dhalay ugu cilmiga badnaa ka warramuu yidhi haddou qiro inaan rasuul ilaahay ahay anigu haddou aamino oo ku dhawaaqo kitaabkana rumeeyo idinkuma rumaynaysaan haabay dheheen markaasuu daahi ka soo baxa markaasuu nabiga rasuulnimadiisa qiray tawxiidku ku dhawaaq kaasay dhaheen been baa sheegtay anta asharunaa wabnu asharina ninka noogu shar badan baa tahay kii noogu shar badnaa baa ku dhalay markaasuna nebiga loo kaa waxaan ka baqayey daxlaani qisada soo raraya waaye asiira nabawiya buu leeyahay daxlaani kutubta magaceeda aad baa loo ogaadaa waaye qisada inta waa ka dheerayna waagi hore xuseyn baa la dhihi jiray oo saad ah xuseyn oo saad ah nebigaa wuxuu u baxshay cabdallah taranka wuxuu galayaa nebiyullaahi yuusuf buu taranka ku galaa abtiriska marka cabdallah baa loo baxshay war xuseynkaan iska daa baa layidhi xuseyn waa keeno haddee waa innagu xuseenna waa la baxnaay siine xasan iyo xuseen baa jira moogtaa siin weeye kuwaas waaye ayib nooma kala socnaa dadka innaga waa iska waay haddaba iska soo dhaaf fabi'sa ma shtarw bihi anfusahum waaba tan aydi an yakfuruu bima anzla allahu bagyan an yunazil allahu min fadlihi cala man yashaau min cibaadih walama staxkamat markay sugnaatay fii quluubihim ku sugnaatay cadaawat lislaam islaamka cadaawadiisu markay qalbigooda ku sugnaatay saaruu waxay noqdeen yujhiduuna anfusahum naftooda kuwo yaa dadaalaya fii ifaai nuurihi islaamka nuurkiisa bakhtiintiisa nuurulislaam inay bakhtiyaan bay go-aan ku gaareen bal nimankaa dhibaatadooda arg wayaaba allahu ilaa an yutimma nuurah ilaahayna waa diiday ilaa inuu nuurkiisa taam yeela mooyaane walow kare hal kaafiruuna kuwa gaaladaa haba kaadeen hadday doonaane wallahu subxana wa tacala aclam